bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto faylah hamiin faylaha ka dhowaada warka hamiinama idaacadda warsana qodobada sinka dheegi doontan haddii ilaahayara noona sinka haynaan tunanka guda jarna warka hamiinama idaacadda warsan iyo weliba xukumadda wafdi uu soo gaamiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ogeeka hadiiran biladka baydhaba puntland ayaa faahfaahida shirweynaga maalgashiga ee guraba ku furamo doona beelo aalamkooda warha ku saaran xaalada galmuduga qaar ku mid ee naafada ku nool biladka jowhar oo ku hadlay dhibaatada haysata maxkamadda i c g oyaa wara ku saartay intiya khiidyan dhibdi dacwadii badi kenya iyo soomaaliya ka muransanaayen ciidamo boolis oo ku tirsan ay hirshabeelle oo deeray biladka beledweyne harunta gobolka hiirana taliska booliska iyo ka dhawaaqeen intiyo ridyoon dhikan shaqadii harunti ee c i d da askari isu diili saddex qof alaale usuuna la hukumi qatar oyaa hoojidii tartanka maalgashiga ee geeska afrika iyada faw ayaa ku degdiyay xaalada nguryaraanyaho kuwajahna soomaaliya akhbaaraadka banaanka raadiya warsan singayton amiignimada waliba kumida dhugunsadayaal mexico ayaa sheegtay intiya kubadii heliis maryaalagali maraykanka
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
akhyaare amiignimo sabtaba hayto axadna yaah hoyda hayta taariikhdana yaata toddobada bili sagaalaad ee sanadka lamadu kun toban sagaalkana si weliba ayo hayana qodobadii warkana hamiignama atana ka dhawaada soogiyey oo fafadsana gabalawna wafdi uu soo gaamiyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre oo geeka hadeere beledka baydhaba wariyaagan al-ustaad mukhtaar sheekh aadan dalmar iyo faahfaahintubar kungning haya diyaargarow toddobaad socday oo loogu jiray soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre ayaa u dhacday si heer saraha waxaana isu soo baxay boqolaal dadweyneah oo hilow iyo xiisabo u qaba la kulanka ra-iisul wasaaraha kaasoo booqashadiisii maanta rasmiga ahayd ku soo gaaray xarunta kumeelgaarka ee koonfur galbeed baydhabo goobtu waa garoonka kubadda cagta ee doctor ayuub waxaa ku sugan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida hooyooyinka ururada dhallinyarada ciyaartoyda dhakhaatiirta ganacsatada ciidamada iyo ardayda iskuullada fanaaniin iyo madaxda koonfur galbeed kuwaasoo leh hal ujeedo ah soo dhoweynta ra-iisul wasaare khayre xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha dalka ayaa soo galay garoonka waxa la dhowlo saacadana loo sii joogo sidii saake loo soo toosay jawiga garoonkuna waxa uu noqday sida tan astaantii qaranka ayaa la garaacay iyadoo ay tumayaan kooxda baambeyda muusikada oo si gaara loo sii xarbiyey kuwaasoo tubnaa garoonka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed labta gareen ayaa kolkii ugu horreysay fagaaraha garoonka dictor ayuub khudbadiisii oo soo dhoweyn u badnayd daaha ka rogay si uu ugu marxabeeyo ra-iisul wasaaraha iyo wafdiga la socda
bacda salaam doolka weliba sharafnimaha inuu tiniinkooya ra-iisul wasaaraha ii wafdihiisu hogaamiyow kooyo magaalada baydhabo oo ah caasimada kumeelgaarka ee koonfur galbeed ee koonfur galbeed habooqada wakti badanna miilahoogi doono wal badan oo reer koonfur galbeed baahanayeenna hoylaayee raqabadi doono waa joogta marxuminleh ra-iisul wasaaraha hadhawaayaana iyo wafdishay oo ilaahayeere welilana ra-iisul wasaare hadhawaaw baydhabo ima nabadba ayuu ku furay khudbadiisii ra-iisul wasaaraha dalka taasoo halkudhig u ahayd isagoona saake la soo bambaxay luqadda maayga dadweynaha ugu khudbeeyey iyadoona sawaxan iyo sacab fara badani halkaasii ka riday taasoo dhallinyaradii goobta joogtayna uu ra-iisul wasaaruhu ugu ballanqaaday in garoonka dictor ayuub dhismihiisa bilaaban doono si ay kubadda cagta si wanaagsan ugu ciyaaraan
reer baydhabo janay diin salaami نبدا هرقلا بريدا ايد يا ايد يا انك مع سنتين sida suuradda leh ha ina weynteen reer baydhaba jannaay diin hilaawi isigi hilowteena isigi helowteena reer koonfur galbeed soomaaliya isin quudiye jirteen reer koonfur galbeed soomaaliya isin quudiye jirteen quudiyowkii yaa la isinka fadhaydha maanta reer koonfur galbeed inay iswaraysano yaa inkooy reebna sogaal soor wansuuse ee aamafade gurigii gurigii gurigii barwaaqada ay baydhaba ay baydhaboyma nabadba baradii masegadoy baydhaboy baydhaboy ma nabadba baryaan kala maqnayne baydhaboy baydhaboy ma nabadba isha biyaha kululiyo isha biyaha kululiyo bardihii ku caanaay baydhaboy baydhaboy ma nabadba bulsho nabadda jecelaay baydhaboy baydhaboy ma nabadba waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis lafta garan oo sida dowladnimada loo bilaabay in halkan laga oogo markii uu madaxweynaha noqday kadib waxaan u mahad celinayaa madaxweyne cabdicasiis lafta garan oo ammaan iyo sharaf mudan sababtoo ah sida uu u noqday madaxweynaha waxaa halkan ka muuqata sida dowladnimada looga ogaayo koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo waxaa ka muuqata sida la isugu soo dhaweynayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha iyo guddoomiyahuna waa ku mahadsan yihiin sida sharafta lay uga shaqeeyeen horumarka dalka iyo dowladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqayn koonfur galbeedna waxay weligeed ahayd buddhigaha wada shaqaynta dadka iyo dowladda soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii koobneed oo dowladdeena jirtay waxaan la kulannay caqabado badan laakiin waxaan joognaa meel aan dhihi karno waxaa muuqda iftiin dowladeed iftiin dowladeed oo ay tusaale ka tahay isi soobaxa maanta aan ka aragnay garoonka baydhabo iyo isbarsiibada baydhabo haddii qof soomaaliya uu shaki uga jira dadka soomaaliyeed dowlad ma rabaan ku quus qaado isbarsiibada baydhabo aan hortaaganaha maanta haddii qof soomaaliyeed uu shaki uga jiro soomaaliya hore uma socotay kaala soo fiirso dadka halkan taagan maanta haddii qof soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonnay dalkii lala yaqaanay ma noqonaynaa sharafteenna ma soo celinaynaa kaalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray baydhabo ballanqaadka ugu horreeya oo ah in dhallinyarada reer baydhabo halkan joogtay ku farxaan in laga bilaabo maalinta beriyaha dowladda federaalku ay ka shaqayn doonto in la idiin dhisa garoonkan waa mahadsantied imaanshaha kheyre ee baydhabo ayaa keentay in madaxda koonfur galbeed ay fursad u helaan inay goofaagaaraha kala hadlaan bulshadooda taasoo muujinaysa inay bulshadu yihiin dad u ooman dowladnimada balse lah madax usoo banbax xarukumideena afadooka nool beledka jowhar iyo waliba yoo ku hadalana dhibaatada iyo haysata wariyaagan bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta war ku miilan inku diri qaar ka mid ah naafada ku nool magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle ayaa ka hadlay xaaladaha nolol xumo ee ku haysta magaalada jowhar waxayna sheegeen in aysan helin wax caawinaada sida ay tilmaameen qaarkood maamulka hirshabelle oo ay ka tirsanaayeen ayagoo xarun aysan lahayn ay guryo ijaara iskugu yimaadeen marka ugu horraysa haddaan naafanaha waxaan joognaa hirshabelle waxaan joognaa gobolka shabeellada dhexe waxaan hoos tegi doonaa dawladda dhexe waxaan rabnaa in nala dhiiri geliyo maadaama naafadii soomaaliyeed aan nahay oo waktigii aan baalka wax ka galnay oo aan xusuusannahay naafadii maxaa la yidhi deegaanadii hirshabeelle xarun goboleedka hirshabeelle ama ahayn dhibaatooyinka dadka naafada inta badan oo haysta aan uga cabanayno kuna dalbanayno xuquuqaha dadka naafada ay leeyihiin waxaa muhiima in la isfahmo sidaan wada ognahay dowladda soomaaliya waxay sheegtay in maaragta xuquuq boqolkiiba toban iyo toddoba ah dalka aan ku leenahay macnaha dadkan naafada ay ku leeyihiin xilligii maxaa la jiray la hirgeliyey qodobadaas ilaa iyo haddana waxaan dareemaynaa sanadkii laba kun iyo toban iyo sagaalkii gabagaba inuu sii yahay ilaa hadda xuquuq naafo oo la hirgeliyey sharciga caalamigana waxba kama hayno waxay baaq u direen madaxda dowladda soomaaliya iyo hirshabelle ayagoo ugu baaqay in la caawiyo qof indhala indhaba ma qabo wax uma jeedo waad og tihiin qofka cuuryaanka ah tabar ma leh waa gurguuranaa ama laguu ka go-an yahay ama waa bareeli dhibaatadiisaa iska haya in la ogaado adduunku ogaado oo xukuumaduhu ay ogaadaan kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe inaan naafo aysan shaqo ku yeelan karin wax adiga dhibaato ah waa cuuryaan waa gurguuraha in la wado ama la qaado ou rabaa kan cuuryaanka ah indhoolku wuxuu rabaa gacanta in laga qabto oo la wado waxba isuguma
yaamaxkamadda i c g ayaan waliba wara ku saartay intii yeeryadan dhegdii dacwadii badi kenya iyo soomaaliya ka muransanaya maxkamadda cadaaladda adduunka ee i c g oo la filaayay intii isniintaha sooteeya bilowta dhegaysigii kiiska badda iyo ka muransanayeen kenya iyo weliba soomaaliya iyo muddo lama bilood reedan dhegdi war qoraal ee kubashii maxkamadii laka sheegay intii maxkamadii go-aansatay intiyo reedan dhegda dacwada badda taasitii oo naxada iyo laka sheegay intii laga wada doono afarta bila nofembar ee sanadkana maxkamadiisaasoo kale waliba yaa sheegday intii iyo go-aan iyo kudirti kureed codsigii nkokoyi kenya kaasitii oo hayay kiiskii inti reedland dhaka maxkamadii waliba yaa go-aan kudirta yeedo iyo kuroorasa codsigii nkokoyi jamhuuriyadda kenya sideedii bili setembar ee bilitan sanadka kan lamada kun tuma sagaalka islamarkaasiitina yaa tiigeliyaasi codsigii soomaaliya eedinaya arintanga yalakashaagay war qoraal ah kubahii maxkamadda i c g warbaahinta kenya ka warantii inti kenya codsigan yaa dalbatee siyaan qorata qareyno oo soba oo kiiskan meelhun deersiyow xiriirka lamada dal iyo la filahayeente maxkamadii go-aan ya kudirta cidila dhulka weyn ee badaya kafadheeda ayaa ka muransiyin kenya iyo weliba soomaaliya danjire ali saciid fiqi oo ah safiirka soomaaliya midooda yuruba ya sheegay intee dowladiisa ayaan ka qanacsanta go-aankii maxkamadda iyo hogaansameen uma ka qanacsanaa waayo markii hore doodunu jeeyani welibaan codsanay inti reednana dhegna laakiin haddii maxkamadda iyo deerta inti lama bilood reedlan dhagka waldhibanana aragaana yo eri safiir fiqi dacwadii iyo hata lakubada intii maxkamadda iyo dhegaysigiiyo bilaawata afarta nofembar ee sanadka kan lamada kun iyo toban sagaalka guddiga amniga iyo nabadda afrika iyo maalin ka hor waliba shirkawaalidana adisaba iyadoon kenya sheegdi intiyo fadaas inti dacwadda ku saabsan badda iska haysidaan soomaaliya laka hali wadahadala reedna landhaka siyaan qorata qareena hoog leh oo difaacow wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabduqaadir khayr yaa kulanka guddiga amniga ee midooda afrika yaa ka sheegay inti soomaaliya yaa ka kala sohonta inti dacwadda laka dhammaay maxkamadda cadaaladda adduunka iyo hortaala dalka laku guulaysada kiiska yo weliba isu waayo doona boqol kun oo kilomitir to oo ah meel ku tirsana badweynta hindiya oo la rumaysanyay iniyoo ka jiraan shidaal iyo gaas badan dhinaca kalena akhyaarey taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo weliba ka dhawaaqana intii saddex maalmood reed landhaki shaqadii haruntay hay-adda dambibaarowka ee c i d da kureeda markii kureed markii la sheegay inti la suubiyahaya maadaama shacabka soomaaliyeed dhibaato badan oo ka qaban tali ku-hogeenka ciidanka booliska zakiye xuseen ee sheegday inta saddex maalmood shaqada harunta reedland dhiki si loo ku jawaabo cabashada iyo qaban shacabka soomaaliyeedda wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan du'aale beyle ayaa sheegay intii mas-uuliyiinta dowladda dhexe ee soomaaliya iyo dhibaatooyin badanka haysata dadaalada deenta aafinta waliba use sheegay intii saddex bilood welba iyo la qaado imtixaana mas-uuliyiinta maaliyadda soomaaliya silan dardargeli qorshaweynaga ee deenta afyowka ee soomaaliya dhowaayo weliba uuse sheegay intii hoseeda doonaan dalka etoobiya waani hola kulama doonaan madaxa hay-adda oo maqaasha laagaabe leerow i m f silan hooji qorshe deenta soomaaliya wasiir baylaya weliba uuse tilmaamay inte bilo lamaad ee sanadkan hasooda lanfadheeda doona qorshaga deenta afinta ee soomaaliya islamarkaasaytina haddii deenta laku efi soomaaliya iyo seeda doonta horumar fayla inka dambeyntii weliba usu ka baaqay intii shacabka soomaaliyeed iyo wasaarada ku taageerana qorsho deenta afinta silanku efi todobadii juun ee sanadkan iyo weliba la ashiraya dable hooga haashi ali maxamuud oo silan haysada dilkii xasan axmed abuukar xuseen axmed abuukar iyo cabdulaahi axmed abuukar oo hayan walaala dilkaasi tinuusu kudhi degmada kaaraan tumi todobadii biliilihiad ee sanadkuna dhaafni lamada kun tumi siyeedkii hiligaasiitiya meelo kubasadii isukujeysadii dilka ee raysanahayo weliba ciidamada amniga ka qaadatay intiyo haqobadana sanad iyo weliba dhowr bilooda labaatan ilitii biliwna dhaafni iyo weliba naskakooyana fadhigii koowaad ee dhegaysiga daawadii welibana xafiiska harilaalinta maxakamadii ka hor sheegana intii yeejarta murun dhulku saabsana marhuuminta balse garsooreyaalka iyo go-aan sidana intii holo kooyana cadeymo kale taaseyti ku badana dable muumin xuseen cabdulaahi ku-ugeenka herilaalyaha guud ee ciidamada qalabka wada iyo weliba osakadooday intii eedaysanahasu nololo ka ogoonsidii is-ona mir qabo saddex qof alaale iso kookumidana laka sheegin tuson ataanwadan warhube sida oo kale eedaysanaha sumeelasayti dilka marhuumintan kaseedi xafiisyadii oo kiyaala degmada waaberiya gobolka banaadir qadar ayaa hoojiyday tartanka maalgashiga ee geeska afrika cabdinaasir axmed mayow iyo faahfaahintu ninhaya dowladda qatar ayaa sheegtay in iyo malaayiin dollar iyo kabiyada dalalka geeska afrika soomaaliya kumitato sii hoojiyowka kaabayaalka dhaqaalo iyo saameynta dowladda qatar iyo kaleta geeska afrika dowladda qatar weliba ayaa sheegtay inay lama jibaaro doonto xiriirka iyo maalgashiga iyo kusuubiyaasa dalalka kayaala geeska afrika oo soomaali iyoan ku horeyta dowladda qatar iyo wadamada bariga afrika weliba horumaryaayana xiriirka dhow oo ka salaysan xiriirka taariikhda eh iyo rabitaanka caamka oo lakudeeri dhaqaalo gobolka walbarashada iyo barwaaqada bulshada tusaale ahaan sanduuqa horumarinta qatar weli banaanka deeqtay deeq iyo amaah bariga afrika iyo inku badan afar milyan sideedkii sano ilaha dhaafi ya-arti lowlah alqadar afhayeenka wasaaradda arrimo dibadda qatar dowladda qatar weliba saasoo kale qorsheeye ay tahay ini beesideenge horumarinayseeda dalalka kenya etoobiya soomaaliya silinka hormariyo adeegyada kaabayaalka dhaqaalo kaas ahaan soomaali weliba marlamaata un xaqiijiyaane sidiiya qadar onku go-onto taageeradiya ummado maadaama si-eedka onka shaqeeyasa sidii lanfulii lahaayay himilooyinshe weliban rajeeyana inii sii wadna oo una sii xoojina iskaashiga ganacsiga horumarka iyo walyaabo kale ya-erti hadalshee afhayeenka wasaaradda arrimo dibadda ee qatar hay-adda hunguriga iyo weliba beero adduunka ee faw iyo weliba ayaa ka dhawaaqday intii dalaqyadii soomaaliya ee sanadkan kugati iyo eedyan kuliidata sanadadii laadhaafi ee laakubilaawo sanadkii lamada kun tomi kowdii welibana ayaa saameyn weyn iyo kawaalata isbedelada cimilada caalamka fawyenta city weliba ayaa ka dartay intii reed ndhi roobabkii xilligii gukii oo ku mid ah waqtiyadanka faylahaaya ee la abuurdawa beero dalaaqyada iyo weliba ammanata waana webiga usu sabab usugnagaday hoosnaan dhey taasay tiniya waraabku saartay dalaqe boqolkiiba toddobaatan deegaanada qaaraa warbixin ku saabsan falanqeynta badaqabka ee raashinka iyo weliba hunguriga yaa ku saartay hay-adda hunguriga iyo beero adduunka ee fawa iyo weliba laka sheegay intii walku badan laba milyan oo soomaaliya iyo edionka baahiyin kaalmooyin dhinaga raashinka oo degdeg ah qaramada midoobay oo tusaale yaan qaadatay warbixintan iyo weliba yahabata iyo sanadkan lamadu kun iyo toban sagaalka iyadoon iyo kumagunta kaalmooyinka bini-aadanimada hilaa laba milyan iyo boqol kun oo qof oo ku nool soomaali yahawajahaasa duruufo nololeed bilo desembar sanadkanna sida ka ad warbixinta tirada guud ee yowajahasa abaaro tiriya deerasa ilaa milyan iyo saddex boqol oo kun oo dhammaadka sanadkana ciidamo boolis oo ku tirsan ah hirshabeelle iyo weliba odeerana biladka beledweyne harunta gobolka hiirana waryagan bashiir cabdulla cusmaan iyo marlamaad faahfaahinta warkungning haya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa soo gaaray ciidamo boolis ah oo tababar ku soo qaatay magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle waxaana soo dhoweeyey taliyayaasha ciidamada booliska taliyaha saldhigga booliska magaalada beledweyne cabdi cumar siyaad ayaa ugu horrayntii ka hadlay soo dhoweynta waxaana soo gaaroon soo dhoweynay difcaddii labaad ee booliiska maamul goboleedka hirshabelle ee dowladda soomaaliya waxaan leehay horta hamalyo dhallinyarada meeshaan fadhiso dadkooda iyo dalkooda inay isku xilqaamaan oy u shaqeeyaan oy maaragtahay ummadda ay wax taraan ayay u libisteen astaanta calanka soomaaliyeed ma u xirteen booliiska soomaaliyeed ugamid noqdeen mar labaad waxaan leenahay sidaad haddii la kuuliyo wakhtiga aad tababarka soo qaadateen iyo fursadda aad haddii la kuuliyo ka faa'iidaysateen adigoo dhallinyaraho yar yar hojaanis haysto waxaan leenahay mar labaad horta hambalyo cali dhuux cabdi mahad alle ayaa dardaaran u jeediyey ciidamada booliska ee soo gaaray magaalada beledweyne askariga booliiska oo hadduu fasax yahay hadduu shaqada goobtaa joogo hadduu xilligiisa nasashada ku jiro waxaa laga rabaa shaqo meel kastou jooga shaqaa laga rabaa askariga booliiska waxaa laga rabaa waddaduu maanta soo qaaday dadka ka hor yimid waddada maanta soo qaaday faldembiyeeda ka dhacay haddii la yidhaahdo cidda faldembiyeedkaas geysan karta oo dadkii maanta ka hor yimid ka mid ah inuu qiyaasi karo baa la rabaa inuu iska socdo ma macnuhu waxaan lanaga doonayaa inaan dembiga ka hor tagno waxaana laga doonayaa hadduu dhacana inaan ka daba tagno waxaana laga doonayaa haddaan soo qabanayn inaan sharciga si ay dadku cadaaladu helaan maanta laga bilaabo waxaa laydinka soo kala ururiyey dadyoog badan oo gobolka hiiraan ama dowlad goboleedka hirshabeelle ka tirsan sumaday lahaayeen siyay u sheekaysan jireen qabiilooyin iyo waxbay ku abtirsanaayeen sida dugsigana laydinka soo sheegay aniguna aan hadda idiin sheegayno waxaas waa ka baxdeen maanta waxay ka dambeeya waxaan ku sheekaysanaynaa qabiilkayna waa kuma waa soomaali jifadeenna kaleetana waa suma waa boliis hoosna maxaanu siinahay saldhig hebel iyo rug hebel iyo qayb hebel iyo laan hebel walaxaan intaas dhaafsan oo maanta laydinka rabaana ma jiro annagoo dhan aanaan laga rabaa taas gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka hiiraan khaalid bashiir macalin ayaa dhankiisa ka hadlay aniga ma arkin ciidan dowlad goboleeda oo taagan oo boolis oo hirshabeello saan u taagan oo u libisan oo haddana dhallinyaro ahoo aad u qurux badan oo qiimaha aragtiya qadiridda aragtiya tababarka aragti qaba weligay saaroo kale uma soo istaag inaan soo dhoweeyo waxaan u malaynaya wixii ka dambeeya maanta beledweyne inay noqon doonto meelaha ugu sharciga ilaaliska badan waxaan haysanaa ciidan qiimo badan aad u qurux badan dhallinyaro ah oo meel kastoo loo diro farciin degdeg ka sameeya ugu dambayntii waxaa ka hadlay taliya ku-xigeenka ciidamada booliska hirshabelle xasan ibraahim maxamed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga maamulka hirshabelle anigoo ku hadlaaya magaca taliyaha booliiska dowlad goboleedka hirshabelle iyo keygaba waxaa lagu mahad celinaynaa madaxdii sharafta badnayd ee halkan lagu soo dhoweeyey ciidanka hortayda fadhiya waxaa loo kala qaybin doonaa ciidankii taraafikada kii canshuuraha kii c i d da kii bermadka kii muxuu ahaa xafiisyada intaasoo dhanba waa loo kala qaybin doonaa waxaa ku jiro rag aqoon-yahana ah oo noqon doona madaxdii ciidanka booliiska annaga la bedeli lahaa ka mid noqon doono waxaan idinka rabnaa wixii aad soo barateen inaa bulshadiinna ugu shaqaysin muxuu ahaa taliska qaybta gobolka hiiraanna waxaan ka rabnaa raggaas inuu gacan adag ku qabto iyo iyo iyo muxuu ahaa gabdhahaas gacan adag lagu qabto lagu shaqeeyo bulshadooda u adeegaan shacabka idinka faa'idaysan adinku aad shacabka u faa'idaysaan haddii adiga wax lagu soo baro wakti lagu geliyey oo tababarkii awaa beesha caalamka goobjoogkeeda soo bandhigtaan haddii wiil yaroo madax duwan oo dhallinyarada duurka ku jirta oo adiga uu wax kuu shubo meeshii laga rabay in adiga wax ku shubtidna waxa waaye ayaan dare wixii waqtigii baxay ayaan dare noqonaysaa waxaan idinka codsanaa wixii laydin soo baray oon isla ogeyn oo dhowr mar soo bandhigteen markii ugu dambayseen meel fagaaraha ku soo bandhigteen waa waad haysiine shaqada markii laydinka qabiyo qof kasta waxay leedahay qaban bashir cabdullah cusmaan idaacadda warsan beledweyne surunka warkasiin kooyahay weliba akhyaarey idaacadda warsan ee haruntii beledka tambay dhawaa atana wararka caalamkan gudubnay akhyaaray mexico ayaa sheegtay intay boqolkiiba konton iyo liiwal ku qubati tirada muhaajiriinta ee aan iska diiwaangeliyay diiwaanhangudubaasa xadka maraykanka tan iyo bilimaya hogaayaha arrimaha dibadda ee dalkaasaytay ousoo shirjarayay duusa dowladda kala qaadaday yaa weliba uuse ka dhawaaqay intii hoosandhiiday tirada muhaajiriinta lamadan dalya biliijuun waliba askarahana intii howlgal sagaalan maalmoodee isu socdowa waana linkuweerow qulqulatada muhaajiriinta hangudubaasa xadka maraykanka madaxweynaha donald trump yaa weliba uuse ka hanjabay intay isuu anshuurta suka kordhii doonaa haddii tirada mexico haddii yewaalanku qoban arrintaasaytii warkii hamiina madhugunsadayaal hilagunsin kula socotan idaacadda warsan ee baydhabo nasrunkoninka donye warakano maxamuud ali cabdulaahi gaabsha ah yaasin saare waana sinisoosiyaaye akhyaaray intii warkun warlamada reedon kulamana waliba sinkutabay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu